dhalinyaro ku abtirsata beelo dhowaan ku dagaalamay deegaanka la yidhaahdo meersiis oo hoos taga degmada ceelbuur ee gobolkan galgaduud ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxa ay kasoo saareen warmurtiyeed ku aadan baaq ay u direen dadka dagaalamaya si xabadda loo joojiyo ugu horeyn qaar ka mid a dhalinyarada ayaa warbaahinta la hadlay iyaga oo fariin u diray bulshada halkaasi dagaaladu ay toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhex mareen kuwa dibadda jira dhammaan ummaddaas waxaa wax u gala nabad waxaa wax u gala nabad in nabadda laga shaqeeyo inaan wax ka soo baxaya walaal la dilo walaal kaloo dila inaan wax guula iyo horumar oo lagu gaaraya aysan jirin kulama muddo qaata ayaa waxay noo socdeen wiigan iyo wiigii horeba waxaan uga tashanayna sidii colaadaas dhibaatada badan leh oo deegaanka ka socota sidii lagu dumi lahay meel fiican iyo wadahadal fiican hadda annaga noo socdo odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada culummada dhammaan meel walba ay joogaanna waxaan ugu baaqaynaa inay odayaasha ku garab siiyaan dhibaatada deegaankaas ka dhacday dhanka kalena warmurtiyeed ay dhallinyaradan soo saareen oo ay warbaahinta u akhriyeen ayaa ay ku sheegeen in ay doonayaan si deg deg ah colaadda in loo joojiyo waxa ay sidoo kale baaq u direen odayaasha maamulka galmudug iyo sidoo kale dadka bulshadaasi ku metela dowladda federaalk soomaaliya oo ay ugu baaqeen in ay nabadda iyo dib u heshiisiinta bulshadaasi qayb ka noqdaan dhallinyaro ahaan waxaan si cad u cambaaraynaynaa colaadda dhacday waxaana si geesinimo leh ugu baaqaynaa dhammaan dadka walaalaha ah in ay joojiyaan dagaalka furaanne albaabka wadahadalka iyo is-afgaradka labo waxaan si buuxda u taageeraynaa baaqii nabadeed ee ay jeediyeen odayaasha dhaqanka annagoo codkeenna ku xoojinayna si daacadnimo iyo wadaniyad ay ku dheehan tahay saddex dhallinyaro ahaan waxaan diyaar u nahay inaan door muuqda ka qaadanno dadaalada nabadaynta iyo dib u heshiisiinta annagoo la shaqaynayna cid kasta oo u taagan xal waara iyo xasilooni afar waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada beelaha dagaalamaya in aysan noqon aalad lagu huriyo colaadda balse ay noqdaan tiir dhexaadka nabadda iyo xasiloonida shan waxaan ugu baaqaynaa dadka ku matala bulshada heer federaal dowlad goboleed iyo hay-adaha awoodda u leh in ay door firfircoon ka qaataan joojinta colaadaas ayna odayaasha dhaqanka garab ku siiyaan dadaalada raadinta nabadda iyo dib u heshiisiinta lix waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa ganacsatada culimada qeybaha kala duwan ee bulshada inay ka qeyb qaataan dadaalada lagu joojinayo dagaalka loona midoobo horumarka iyo nabad waarta waxgaradka kala duwan ee galmudug iyo soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay baaqyo kala duwan u jeediyey dad reer miyi ah oo ku dagaalamay deegaanka la yidhaahdo meersiis oo hoos taga degmada ceelbuur ee gobolka